SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobile online iyo rediowga dhowaan magaalada brisbane ee gobolka queensland waxaa ka dhacay dhacdo naxdin leh oo wiil dhallinyara oo soomaaliya ay booliska gobolkaasi ku toogteen halkaasna ay ku dileen maxamed caabi waa aabbaha dhalay wiilkaas khadka telefoonka ee magaalada brisbane ayuu igu sharxay bal sida wax u dhaceen waxaana u yidhi aanan su-aashaas u gelin aan u mahadcelinayaa dadka soomaaliyeed ku nool dalka australia gaar ahaan magaalada brisbane iyo magaalooyinka kaleba melbourne sydney beth intoodaba oo arrintaas ma garanaysaa ka danqaday si ehelnimaah sokeeyanimaha ooga danqaday yaan mahad gaara u celinaya mid labaad horta arrinta aan dhacday toddobiy iyo tobankii bishii december sanadkii lasoo dhaafay wixii ku saabsan sharci oo details caseka ku saabsan waa arrin lagaga hadli doono muxuu ahaay dhinaca sharciga iyo maxkamadaha laakiin sida dadku inta badan arkay maalintaas wiilkaygu wuxuu wuu socday wuxuu munan qof weerar ku ahayn sida iyaga laftigooda ay maaragtay caddeeyeen kuwa xataa markaa joogtay ee meesha ku joojiyey ma ayna ahayn kuwii dabagalka ku waday baaritaanka ku hayay marka waxay ahayd dhacdo runtii aad u xun oo naxariis daraa waxayna muujinaysaa dhibaatooyinka lagu hayo dadka muxuu ahaaye minoritiga ah ama madowga ah ku dhaqan australia iyo maraykanka iyo yurub oo maalin walba aan aragno qof dhalinyaro ah oo muxuu ahaye booliisku iska tooganayo marka arrintaasi arrin dhacdo oo runaantii murugo fara badan leh dadka muxuu ahaye soomaalida ah ee australia ku nool iyo caalamkaba iyo qoyskeygaba ayay ahayd ayna welina tahay marka arrintaasi dee waa arrin weli taagan oo aan sugayno ma garanaysaa in lagaga hadlo maxkamadaha iyo sharciga wax alla wixii markaa xuquuqda oo uu qofkaasi uu yeesho in muxuu ahaay si wanaagsan muxuu ahaay u helo matalaad u helo dadkii dembigaa geystayna dee sharciga la hor keeno laakiin waa arrin u baahan ma garanaysaa abaabul iyo muxuu ahaay wada shaqayn ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan muxuu ahaay waddanka australia gaar ahaan magaalada brisbane magaalooyinka kalena loo baahan yahay ka qayb qaataan sababtoo ah aniga hadda wiilkeygii allah u naxariisto waa dhintay laakiin waxaa muhiim ah in markii dhibaata kugu dhacdo aad wax ka barato systemkana dadku waxaan ku leenahay xuquuq xuquuqda aan leenahay markaa inaan soomaali ahaan inaan raadsano sharciga sarrayntiisana in ma garanaysaa dowladda hay-adaha dowladda iyo dadka communitiga intuba inay ku wada dhaqmaan marka intaasaan jeclaan lahaa walaal inaan ka idhaahdo waa gartay marka maxamedow sida warbaahintu qortay wiilka la naxariistee waxaa laga celiyey garoonka diyaaradaha isagoo ka dhoofaya kadibna dembiyo waa lagu waayay bay warbaahintu qortay markii hadda dhacdadan wax yar ka horna guriga inuusan ka bixin baa lagu amray marka arrimahaas sibay dadka qaarkood laga yaaba inaysan isugu qaban haddii dembi lagu waayay maxaa haddana guriga inuusan ka bixin loo loogu amray iyo arrimaha iyo sababta looga joojiyey inuu dhoofo
dhoofitaanka uu dhoofayo waxay ahayd sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka qof kasta oo xor ah oo waddankan australia ku noola wuxuu xaq u leeyahay oo ma garanaysaa wax dembi ah aan gelin ama gacanta kula jirin inuu dhoofo oo uu maaragtay adduunka meeshii markaa uu doonayo muxuu ahaay la ogol yahay in loo dhoofo inuu inuu aado wiilkan tigid buu goostay wuxuu u socday soomaaliya dabcan waad garanaysaa waa nin dhalinyaro ah oo waddankan ku dhashay buu ahaa muxuu ahaay doonayay in uu barto dhaqankiisa afkiisa xidhiidh la yeesho dadkii ma garanaysaa qaraabada ahaa ehelkiisa ahaa oo uu ma garanaysaa meeshii waalidkii ka yimaadeen barasho iyo aqoon kasoo kasbado marka sida aan ogeyn marka waxay ahayd in uu u socday soomaaliya marka iyagu way joojiyeen si ay sida ay dad badan oo maaragtay dhalinyaro ah oo muslin ah ama soomaali ahba markii ay baxayaan ay u joojiyaan waxay kusoo eedeeyeen markaa in uu one way ticket ticket muxuu ahaayey hal jid ah inuu watay caadiyanna dadka inta badan waxay qaataan ticket muxuu ahaayey return ama soo noqoshaa laakiin sharciga ma ma garanayo odhanaya qofku waa inuu haysto shirci muxuu ahaayey ticket two ways markuu safrahayo taasi waxaan u malaynayaa in ay un xiriir la leedahay muxuu ahaay diyaaradda kuu goynaysa tigidhka iyo safarkaaga meesha u socotay destinationka marka wax waxay yidhahdeen marka way way baareen iyagu waxay yidhahdeen marka waxaan ka baaraynaa wax la yidhaahdo foreign incation oo ah dadka ma garanaysaa ee aada dibadaha inay maaragtay kasoo dagaalamaan wax markaa wax walba way way way eegeen guryaha iyaga way baadheen qalabkii u watay way baadheen waxba way waayeen marka ma aynan ku soo eedaynin wax dembi ah oo la xidhiidha arrintiiso marka waxaa jirtay booliisku markii marka ay dadka dhalinyarada daba galaan waxa weeyaan waxyaaba fara badan oo khaladaa lay sameeyaan iyaga ayaa marka dambe waxay wax leeyahay waxaa jira afka khalaad lagu yidhaahdo entrapment oo qofkii ma garanaysaa dabin loo dhigay waxaa la sameeyey case markii arrintaa lagu waayey case kale oo fraud minor fraud case ah oo la yidhi qof ayuu wuxuu ka gaday mobile khaldan oo fake ah marka maxkamad muxuu ahaayey ayaa loo diyaariyey waxaa la yidhi maxkamaddii imow waxaa dhacday marka casekaas inuu maxkamaddii tegi waayey marka uu maxkamaddii tegi waayey waxaa markaa ka horreysay dee inuu isku dayayey inuu baxo in baasaboorkiisii laga kansaray in tigidkiisii laga kansaray in la soo celiyey markaa nin cadhaysan buu ahaa case kale marka oo markaa markii dambe false noqday ayay soo diyaariyeen waxaa la ogaaday marka caseka ay soo diyaariyeen ay leeyihiin ninkani mobile buu cid ka galay oo fraud buu ahaa sawirka ay soo qaadeen inuu ahaa qof kale oo madow oo ma garanaysa ay camera ku keeneen marka ninkii maxkamaddii casekii false hoodka ahaa ay soo diyaariyeen markii uu iman waayey waxaa la yidhi markaa waa warranty in lasoo qabto meeshuu deganaa baa loogu tegey isagoo cadhaysan xoogo ma garanaysaa wuxuu sameeyey resistant wuxuu yidhi ma garanaysaa sida ay noo sheegeen oo aniga maana joogin idinlama wada shaqayn idinlama samaynayo marka sharciga ayaa wuxuu u ogolaanayaa marka sharciyadan ad adag dadka loo samaystaya gaar ahaan loo isticmaalo dadka muslimka ayaa wuxuu u ogolaanayaa marka qofkaas noocaas oo kalea in la iska xidho oo uu iska xidhnaado marka arrin kalaa dhacday oo haddana markii isagoo xiran ay ku dheheen mobilekaaga noo fur mobilekii bin codekii already iyagaa mobileka markaa haystay bin codekii ayuu ma garanaysaa ay diiday inuu u furo marka waxa ugu muhiimsan oo ay hadda ninkan ay isku haysteen markii u dambeysay xabsigay ku hayeen wuxuu ahaa mobilekii ayuu diiday inuu noo furo marka haddaan ku noqday casekii hore ee fraudka aha ay kusoo eedeeyeen casekii wuxuu noqday case been ah marka wuu dumay way ka way ka noqdeen markii looyarku uu arrintii ma garanaysaa uu dib u baaray waxaa la ogaaday waxa ay soo isu keeneen iyo muxuu ahaayey markhaatiyada ay keeneen inay kulligood ahaayeen been ay soo dhoodhoobeen marka waa waxay ku soo gelinayeen isaga systemka ayuu ahaa marka taas oo ahayd dhibaatadii booliisku uu sameeyey iyo dabagalkii dheeraa iyo qudaadarkii iyo ceebayntii iyo cabsigelintii ee ku keentayba inuu ma garanaysaa xabsiga soo galo maadaama cayskaasi burburay dee waxba lagama soo qaaday waxaa la yidhi un cayse kalaa lagu haystaa oo ah inuu mobilekii furi waayey marka arrintii in muddaa oo ilaa afar iyo toban bilood shan iyo toban bilood oo xabsiga joogay waxaa lagu soo daayey marka maadaama aan wax evidence a jirin systemkuna wakti dheer iska qaato lawyerkiisii ayaa wuxuu codsaday in been lagu soo daayo marka conditions bay geliyeen ay leeyihiin kama uu bixi karo guriga waa inuu joogo kow iyo tobanka ilaa lixda fiidnimo waa inuu tago ma garanaysaa stationka laba jeer baalkaas ay lugta kaga xidheen marka dee intaasuu bannaanka ku joogo marka compliancegiisuna ilaa maalintaa la dilayo ka hor wuxuu ahaa ma garanaysaa maalin ka hor macnaha compliant waa compliant macnaha wax weeyaan conditionskii lagu soo daayey wuu fulinayo sidaasuu ku fulinayo marka dee waxaa dhacaysa markaa oo aan dhacayay in ay aada u isticmaaleen awoodahaas dheeraadka ah oo ma garanaysaa sharcigan adag ee dadka loo isticmaalayay uu u ogolaanayo oo gaar ahaan dadka muslimkaa loo ma garanaysaa marka waxay dhacaysay ilaa mararka qaarkood afar baabuur saddex baabuur shan baabuur meeshuu u baxaba inay ku dabagalaan adiga qof bilaadan oo ma garanaysaa mar walba markuu dhaqaaqo toban baabuur daba socoto meeshuu istaagaba geesaha laga istaagayo bangiyadiisii la xidayo aan shaqaysan karin marka wuxuu maaragtay waxaad moodaysay cadaadis aada u fara badan iyo dhibaato dhinaca maskaxda ah inay ku sameeyeen waxyaabaha taasna wax lagaga hadli doono dhinaca maxkamadda iyo maaragtay markii arrintu ay bilaabato waa gartay marka maxamedow intii hadda nidaamkaas uu socday ilaa maalintii garoonka laga soo celiyey ilaa intii dhimashadiisa ahay dabcan aabihiisaa tahay magaaladaad la joogtay arrimahan hadda aad leedahay shuruucdan aad adag iyo qaabka boolisku ay ula dhaqmeen iyo ma kala hadli jirteen maxkamadaha markaad joogtaan bannaanka ma ma usoo saari jirteen maxaadse kala kulmi jirteen oo jawaabaha hay-adahaas
wal hay-adahani horta sidoodaba waxa weeye haddaan si guud kugu warramo waxa weeyaan sharcigan la sameeyey waxa la yidhaahdo muxuu ahay anti terrorism legislationka waxa weeyaan waa sharci muxuu ahaye aad u adag oo u dhib badan oo u xun oo bulshada ma garanaysa ku sameeya cabsigelin weyn anigu markaan waxaan bartay cilmigan social science social worker waxaan fiiriyey taariikhdii ma garanaysaa hore waddamadii adduunka iyo dhibaatooyinka bulshooyinka qaarkood lagu soo sameeyey so haddaad fiiriso ma garanaysaa ay kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii germany iyo dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka markii muxuu ahay hitler iyo mussolini iyo waddamadii kale ee yurub ee alliancega la ahaa ay eedeynayeen dadka yuhuudda waxay sameeyeen oo especially germany laga sameeyey intii u dhexaysay muxuu ahay kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii ilaa soddon iyo sagaalkii sharciyo muxuu ahay bulshada lagu kicinayo oo booliiska loogu ogolaanayo muxuu ahay heerarka dowladda oo dhan dhinaca dowladda hoose dowladda stateka iyo dowladda federaalkuba in dadka jewishka ah kolka hore marka hore bulshada loo sheego inay yihiin dad dembiilayaal ah taas waxay keentay in shacabkii muxuu ahaay la jiray dowladahaas ay ogolaadaan oo yidhaahdaan war dadkaani waa dad dembiilayaala marka waxay sameeyeen regulations sharciyo iyo wax la yidhaahda guidelines dadkaas lagu faquuqayo marka dadkii already cid walba waxay ogolaatay waxa uu hitler sheegayey in uu ka sheegayay uu dadkan jewishka ah ina inay sax tahay mana ayna ahayn marka sharcigan hadda australia iyo waddamada reer galbeedka u isticmaalaan dadka muslimiinta ah ee la yidhahda antiterrorism wuxuu la mid yahay horta sharciyada noocaas oo kala waxaa dhacay waxa weeye dadkii ayaa waxaa loo sheegay dadkan sharcigan lagula dagaalamayay inay yihiin dad dembiilayaaloo dadka dhibaateeya marka qofka caadiga ee waddada maraya ee australiyaanka ah haddii aad hadda adiga ku turanturooto oo gacantaadu ay gaadho oo la yidhaahdo qofkan waa qof muslina waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo wuxuu igu ma garanaysaa terrorism muxuu ahay active u ahaa waxa dhacay dadkuna markaa odhan maayaan war qofkani qof deesatiisana weeyaane caadi ahe bal sharciyada kale caadiga ha lagu dayo horta qof kasta oo ma garanaysaa muslina dembiga uu galo ama haba adduusan dembi gelinba waxa weeye sharciyadani dhibaatada jirtaa waxay tahay public opinionkii miidiyihii siyaasiyiintii booliiskii maxkamaddii ma garanaysaa cid walba waxay leeyihiin hadduu ninka booliiskii hadlo wix booliisku uu sheegay waa sax hadduu qofka miidiya hadlo qofka miidiya wuxuu sheegay waa sax marka waxaa ka baxay meeshan wixii la dhihi jiray the presumption of innocence awlor la dhihi jiray qofka haddii wax lagu soo eedeeyo dee ilaa la xukumo waxa weeyaan wuxuu xaq u leeyahay in la yidhaahdo ma garanaysaa wuxuu xaq u leeyahay in innocent inuu yahay loo qabo tii baa meesha hadda ka baxday marka hadda waxaa midoobay siyaasiyiintii sharciga samaynayey miidiyihii iyo politiciankii maxkamaddii iyadoon la gaadhin marka qofkii wixii laga sheegay habeenkaa waa lagu xukumaya the public media release uu booliisku sameeyo politicianku waa approve garaynaya mediahuna waa approve garaynaya publicguna they will shut down marka qof bila aadamaho marka waxyaabaha hadda aad sheegayso bolis lama weydiin karo awooddii baa la siiyey mediahii baa la shaqaynaya public opinionkii bay controlaan waxa weeyaan marka waa dadka muslimiinta ah iyo dadka minoritiga ee waddankan degan waxa weeyaan sharciyadan loo samaystay waa sharciyo la mid ah kuwii uu isticmaali jiray hitler iyo muxuu ahay fashisanku kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii ilaa kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii si dadka muxuu ahaye yuhuudda loo dhibaatay marka ma jirto hadda wax hadda intuu muslim oo intuu kaco odhanaya hadda waa aragtay waxa ka dhacay adig kayskay anoo sheegaysaa shalay doraad waxaa lagu dilay nin soomaali ah magaalada minneapolis waxa weeye waxa ku dhacay qoyska miidiyaha aad ka aragtay wax la mida ayaan qoyskayga iyo carruurtayda iyo gurigayga ka dhacay ma garanaysaa oo maalin walba ka dhaca oo boliisku ma garanaysaa ay shaqo ka naga waxay naga dhigteen inay cabsi geliyaan ma garanaysaa carruurtaydii inay aniga cabsi geliyaan inay gurigayga ku soo annagoo ilmahayaygii la dilay oo iyagu gacan gacmahooda dhiig ku leeyihiin ayagu haddana waxay doonayaan inay ma garanaysaa ay case kale ay sheegaan dhahan wax noo sheega annagu maxaa haynaa annaga ilmahayaygi baa la dilay ma garanaysaa waxaanu ku jirnaa murugo iyo iyo iyo dhib ma garanaysaa marka eg xaaladdu marka halkaasay maraysaa marka waxaa waxaa
waa garta marka maxamedow shuruucdaas aad adagoo aad ka hadashay oo dowladdu ay soo rogtay sannaday soo socdeen waxayna ka dhasheen dabcan bariga dhexe iyo dagaaladii isis iyo arrimo noocaas oo kalea falal argagixiso caalamka meelo kala duwan ka dhacay dowladdu dabcan waxay ku doodaa shuruucdaas markay soo rogaysay in ay ammaanka iyo nabadda shacabka australia ku ilaalinayso waa waa waa sax weeye dowladdu macnaha waxyaabaha ay sheegto waxaa ka mid a dee sharciga iyo in la ilaaliyo oo dadka nabadgelyadiisa la ilaaliyo waa waa qayb ka mida mas-uuliyadda ay dowladdu leedahay iyo laamaha ammaanka laakiin dadka la ilaalinayo waa in ma garanaysaa la wada ilaalinayo maaha in dadka qaarna la yidhaahdo waa la ilaalinayaa qaarna waa la faquuqayaa oo waa la cabsi gelinayaa sida kuwa kale loo ilaaliyo waa ma garanaysaa la ceebaynayaa waa la cambaaraynaya marka eg macnaha bulshadu waa in ay kulligeed nabadgelyo wada dareento muxuu ahaayey iyada oo wada dhan qofka muslimkaa qofka gaalkaa ka yuhuudkaa kaan waxba aaminsanayn waddankan macnaha waa la wada degan yahay waa lagu wada nool yahay marka sharcigu waxbaan ku tusaalaynaya waxaa dhacay kaysas nin sanad hore waxaa nin muxuu ahaayey hindi oo qolada siiga ayaa waxaa dilay nin caddaana isagoo bas wada dab buu ku muxuu ahaayey ku shilay ninka halkii wuu ku dhintay ninkii ninka dilay ee caddaanka ahaa waa la qabtay waxaa la yidhi madaxa lagaga jiraa hosbitaal baa la geeyey waa la daweeyey ma garanaysaa qaybta mental healthiga lagu haya lama dilin antiterrorism lowna laguma qaadin mid hadda maalin dhoweed markii kayska iyagu dhacay masaajid masaajidada ka mida mid caddaana yimida wuxuu yidhi waxaan rabaa dadka masaajidka ku jira qaar inaan laayo booliisku waa yimaadeen waa qabteen waxay dhaheen mental health buu qabaa caddaan buu ahaa waa la daweynaya eg macnaha waxa weeyaan waxyaaba waxaa jira aan ma garanaysaa waafaqaynin sharcigu waa inuu qofka muslimka ah iyo qofka gaalka ah caddaanka ah labadoodaba waa in uu isku si ma garanaysaa u muxuu ahay muxuu ahay uu u saameeyo marka shuruucdooda waa sidii waa la jiifiyaano bannaan wey marka qofkii markii iyagu qofkooda wax geysto mental health buu qabaa laakiin qofka muslimka ah haddii uu ma garanaysaay ama wax lagu arka ama colaad lagu arka ama dhib lagu arka ama dhibba uu qababa waxaa lagu soo eedaynaya marka dowladdu xaq bay u leedahay inaan communitiyadu la shaqeeyaan oo nabadgelyada waddanka la ilaaliyo oo dadku ma garanaysaa uu nabadgelyo ku noolaadana dadka oo dhan bay dan u tahay annagay dan noo tahay laakiin de hadda anigu qoyskaygu nabadgelyo ma aha anaa muhiimaddu waxa weeye iyo iyo runtu wax ka xun oo bini aadam ku dhaca ma jiro qofkaagii ilmahaagii ma garanaysaay in inta booliis joogto ma garanaysaay waa waa nolol adag weeyaan oo ma garanaysaay xaalad adag weeye waa xaalad maanta ma aamini kara booliis anugu booliis hadda hadda ii sheegaan dhahaan case baan ma garanaysaay baadhaynaa waxaan ma dee iyagaaba ilmahaagii jiray see u aaminaysaa waxaa u baahan tahay ma garanaysaay dad kale oo muxuu ahaa independent oo madax bannaan inay case-kii baadhaan in booliiskii la baadho in qoyskii ma garanaysaa xaaladiisii la fiiriyo midda labaad waxa weeye dadka marka wax ku dhacaan hadday xuquuqi jirto oo muxuu ahaye bini aadamku human right wax la yahadu leeyahay ay jirto dadka wax ku dhaceen victimka ilmahoodii la dilay waxaa wanaagsan marka hore in la fiiriyo yidhahdo maxaa haddaan dowladnahay maxaan ku caawin karnaa supportka aan siin karnaa muxuu yahay dadkan waa xaalad baa ku dhacday macnaha dee dilkii waa dhacay laakiin haddii aad weli kusoo dirto laamihii ammaanku inay magaranaysaay ka dhigtaan meel ay muxuu ahaay sida garoonka oo kale ugu ciyaaraan oo dadkii ay cabsi geliyaan oo carruurtii ay yidhahdaan boliis baa magaranaysa waan ka cabsadaynaa inuuna shuhud gareeyo bannaanka haddaan u baxno sidee marka qofka australiyaanka ee caadigii u dareemahayaa kalsooni ama uu u noqonayaa qof muxuu ahaaye ku faana dibnimadiisa waa way adag tahay way adag tahay macnaha qofka australiyaanka ee maanta kugu yidhaahda am proud seeba ugu faani karaa markuu qof kale oo communityga ahi cabsi ku nool yahay shalaytoo waxaan waxaan dhegaystay waxaan dhegaystay prime ministerka australia oo ka hadlaya arrintii ka dhacday afghanistan ee ciidamada australia ay ku muxuu ahaay ku sameeyeen dilalka dadka dhaawacaya carruurta iyo civilianka ay ku sameeyeen afghanistan war crime investigationka ku socdo prime ministerka wuxuu yidhi arrintaas muxuu ahaayey ka dhacay ay askartu samaysay war crimeka ahi waa arrin calool xumo iyo tiiraanyo badan leh wuxuu isticmaalay wuxuu yidhi it's distressing and disturbing waxaan waxaan weydiin lahaa prime ministerka australia muxuu dareemi lahaa ama qofka australianka caada muxuu dareemi lahaa haddii ay qoysas australian oo australia ku dhaqan ay maanta dareemayaan ma garanaysaa oy ku nool yihiin ya walbahaar iyo cabsi sababtoo ah sharciyada iyo laamaha amniga ee dowladdani waxyaabaha ay ku samaynayaan dadka gaarka maxay u dareemi wuxuu ka hadlaya afghanistan wax ka dhacay australia ayay ka samaynayaan waxyaabaha ay ma garanaysaa cabsi wax ka xun ma jiro psychological torture in qof bini aadama lagu sameeyo wax ka xun ma jiro qofka in cabsi uu ku noolaado oo cabsi la geliyo manaa dilku waa wax mar intuu dhaco wuu dhammaadaa laakiin waxyaabaha qofka inta badan dhaawaca u geysta xagga qalbiga xagga niyadda xagga maskaxda aad u dila waxa weeye waa waxyaabaha psychologiga iyo sida emotionalka qofka loo dilo waxaasay samaynayaan waxay ku samaynayaan bulshada soomaalida bay ku samaynayaan marka xisaabtan ma jiro you know that's where there is no checks and balances horta waxaa waxaa muhiima dadku markii ay xaaladaha noocan oo kale la soo dirsaan in ay isdejiyaan in marka inta badan waxa dhaca waxa weeye marka hay-adaha ammaanku ay la hadlaan carruurta oo ay ku wadaan baaritaan iyo dabagal iyo intaan ognahay waxay ku dhahaan waxa aan ku weydiinayno qofna ha u sheegin taas laftigeeda dhibaato xoog leh oo khatar ah ayay maaragtay ku abuurtaa carruurta laakiin waxaa wanaagsan in carruurta waalidkooda ay la hadlaan haddii qof la hadlo haddii xaalad ay magaranaysaa markaa ku jiraan in waalidka iyo magaranaysaa dadka ehelka ah iyo ilmahooda inay wada hadlaan inay markaa raadiyaan muxuu ahaay talo dhinaca sharciga inay raadiyaan oo haddii maaragtay dee wixii ay gar u leeyihiin xaq ay u leeyihiin ay si sharci ah ku raadiyaan oo ay haddii dee su-aalo magaranaysaa ay jiraan dabcan haddii dee booliisku uu ku yimaado macnaha waxa weeye wixii sharci lagugu leeyahay waa in aad si sharciga kaga jawaabto wixii aan sharci lagugu lahayn waa inaad magaranaysaa tiraahdo waxaan raadinayaa talo waxaana la xidhiidhayaa looya ma wanaagsana in aad mar walba afka iska furato oo aad magaranaysaa jawaabo laga yaaba inay kugu soo noqdaan aad bixiso oo aad siiso booliiska waxaa fiican waxa aad kala hadlayso iyo muxuuaha macluumaadka aad bixinayso in aad og tahay waxa uu yahay sharci ahaan inuu kugu soo noqonayo kale marka waxaa wanaagsan in arrimahaasi maaragtay aad looga feejignaado de wixii ku saabsan amniga waa mas-uuliyad saaran qof walba oo maaragtay ka mida bulshada hadduu macnaha qof ka mida macnaha ilmahaaga hadduu amni darro samaynayo waxaad xaq u leedahay inaad joojiso oo isaga laftigiisa ma garanaysaa inaad laamaha amniga la xidhiidho waa waa muhiim wey laakiin kolka hore waa inaad og tahay waxa aad sheegayso iyo cidda aad u sheegayso in ay yihiin wax sax ah oo haddaad u baahan tahay interpreter mararka qaarkood booliisku waxay samaynayaan oo khaladaadka ugu badan oo aragnay ah waxaweye qof bay u imanayaan statementii bay ka qaadayaan qofkii umayna qabanin interpreter muuna muxuu ahaay la hadlin lawyer ma yaqaano waxa uu ka hadlahayo xataa waxaa suurtagaloo dhacaysa in ay inaynu koobi ku siinin wixii ma garanaysaa aad qortay marka waa in feejignaan ay jirto ku saabsan shuruucda iyo sharciga iyo habraaca aad oola hadlayso cidda markaa su-aalaha ku weydiinaysa kaasina wuxuu ahaa maxamed caabi oo ah aabbaha wiil dhallinyara oo soomaaliya australiana oo booliska queensland ay dhowaan ku toogteen gobolkaasi
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho